halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxuu noogu saaciiday sharxin sifahaaga tubtiisinayow ebalnagu saaciid sharxin sifahaaga
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii ambaqaadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu haatan soo gaarnay kitaabka rooma oo qayb ka ah kutubta ahdiga cusub kitaabkani waa waraaqo cajiib ah oo la ururiyey kuwaasoo bawlos wakhtiyo kala duwan uu u soo dirayey kiniisaddan reer rooma markiinoogu dambaysay waxay inoo joogtay in bawlos uu dadka kala hadlayey kuwa wacdiyaasha ah oo warka wanaagsan wadaa inay dadka ku wacdiyaan injiilka kaasoo ah in dadkuna ay rumeeyaan haddaba bawlos wuxuu soo xiganayaa ishaaciya konton iyo labo waa cutubka ee aayaddiisa toddobaad markaasoo uu nebigu lahaa buuraha dushooda ku qurux badana cagaha kan warka wanaagsan keena oo nabadda naadiya oo waxyaalaha wanaagsan warka wanaagsan ka keena oo badbaadada naadiya oo siyoon ku yidhaahda ilaahagii baa boqornimada haysta waxaa qidcadanu ay ka horraysaa cutubka konton iyo saddexaad oo ah kan ugu qaayaha weyn leh sida ku qoran kitaabkii ishaaciyah aayaddiisa koowaad oo leh bal yaa warkaygii rumaystay haddaba sharciga muuse oo loo soo dhiibay ayaan ahayn war wanaagsan laakiin wuxuu ahaa mid inoo muujinaya innaga inaan dhimasho istaahilno waxaa halkan laynoogu sheegayaa in cagta kuwa warka wanaagsan ku wacdiya ay qurux badan tahay waxaan rumaysanahay in warkan wanaagsan ee dadka aynu kaga jeedinayno raadiyaha uu wanaagsan yahay waana wax aan jeclahay inaan weligay sii wado haddaba waxaan idiin sheegayaa dhegaystayaal in ilaah uu yidhi kuwa warka wanaagsan ku wacdiya cagtoodu way qurux badan tahay oo loola jeedo marka ay hadba meel degayaan iyagoo hadalka ilaah baafinaya waxaana ka sii wanaagsan in wakhtigeenna dadka ay wararka ku helaan isgaarsiinta raadiixa waxaana kuwo badan u suuragelaysa inay wax badan ka bartaan barnaamijyada waxtarka leh ee idaacadaha masiixiyiinta haddaan horay idinku sii wadno xigashada warqaddii bawlos uu u soo qoray dadka reer rooma ayaannu eegaynaa warqaddii bawlos uu u qoray dadka rooma cutubka tobanaad aayaddiisa lix iyo tobanaad waxaana qoran sida tan laakiin kulligood ma ay wada dhegaysan injiilka waayo isaayos wuxuu leeyahay rabbow yaa rumaystay warkayagii haddaba maadaama aynu la yaabannahay dadka tirada badan oo leh waxaannu helnay masiixa ayaaba aad u badan laakiin kuwa rumaysta sidaas uma sii badna hase yeeshee hadalka ilaah wuu sii soconayaa si uunka aanay qiil u helin haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka tobanaad aayadda toddoba iyo tobanaad waxaa qoran sida tan haddaba rumaysadku wuxuu ka yimaadaa makhlidda makhlidduna waxay ku timaadaa hadalka masiixa taasi haddaba waa muhiim waa marka la leeyahay rumaysadku kuma yimaado wacdiska filsofiyadda ama siyaasadda wuxuuse ku yimaadaa hadallada ilaah ilamaa aad maqasho warka wanaagsan mooyaane lagu badbaadin maayo saaxiib haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadkii reer rooma cutubka tobanaad aayadda siddeed iyo tobanaad waxaa qoran sida tan laakiin waxaan leeyahay miyaanay maqlin haa runtii codkoodii wuxuu gaaray dhulka oo dhan hadalkoodiina wuxuu gaaray dunida meesha ugu shishaysa inkastoo halkan aanay ka muuqan aaladda raadiyaha ayaa xaqiiqa ahaan bawlos uu isticmaalayaa idaacad waana aalad waxtar leh markay joogto baafinta erayga ilaah oo la gaarsiinayo dhulka meelaha ugu shisheeya haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno cutubka tobanaad aayaddiisa sagaal iyo tobanaad waxaa qoran sida tan laakiin waxaan leeyahay miyaan reer banu israa'iil ogeen ugu horraystii muuse wuxuu yidhi waxaan idinkaga hinaasin doonaa kuwa aan quruun ahayn quruun aan wax garanaynin waan idinkaga caraysiin doonaa bawlos wuxuu markaas soo xiganayaa kitaabka sharciga ku noqoshadiisa cutubka laba iyo soddonaad aayaddiisa kow iyo labaatanaad maanta ilaah wuxuu weli dadka uga yeedrayaa quruumaha bawlos ayaa isna cutubka xiga sii balballaarinaya fikirkaas balse haddaan horay idinku sii wadno cutubka tobanaad ayaannu eegaynaa aayaddiisa labaatanaad waxaana qoran sida tan isaayosna wuu dhiiranaa oo wuxuu yidhi waxaa i helay kuwa aan i doonayn waxaan u muuqday kuwa aan wax i weyddinayn bawlos wuxuu haddaba qidcadaasi ka soo xiganayaa kitaabkii ishaaciyah cutubka lixdan iyo shanaad aayaddiisa koowaad markaasoo uu nebigu lahaa waxaan aqbalay kuwa aan wax i weyddinayn oo waxaa i helay kuwa aan i doondoonayn waxaa quruun aan magacayga loogu yeedri jirin ku idhi i-eeg i-eeg markaana waxaannu intaa ka ogaanaynaa in xitaa ishaaciyah uu sii sheegay badbaadada quruumaha quruumaha gudcurka ku jira ayaa waxay heli doonaan masiixa maxaa kale oo cudurdaar ah ee ay israa'iil ka bixin karaysaa marka la eego axdigii hore waxyaabaha ku qoran haddaba cudurdaar ma laha haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka reer rooma oo ka kooban warqadihii bawlos ayaannu haatan eegaynaa cutubka tobanaad aayadda kow iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan laakiin reer banu israa'iil wuxuu ku yidhi maalintii oo dhan waxaan gacmahayga u kala bixinayay dad caasi ah oo muran miidhan haddaba way dhib badan tahay inaad dad aan ku sugaynin aad gacmaha u fidiso ilaah wuxuu leeyahay waxaan gacmahaygii wakhti dheer u fidiyey dad aan i doonaynin waxaana qidcada tan laga soo xigtay kitaabkii ishaaciyah cutubka lixdan iyo shanaad aayaddiisa labaad haddaba ma jiro qof garanaya sidii ilaah nimcaale uu u yahay uu ugu wanaagsanaa qaranka reer banu israa'iil istifanos oo ahaa nebi idriis hadalkiisii ugu dambeeyey ee qarankan wuxuu ahaa mid xusid mudan waxaanan haatan ka eegaynaa hadalladii ninkaasi shahiidka ahaa sida ay ugu qoran yihiin kitaabka falimaha rasuullada cutubka toddobaad aayadaha kow iyo konton ilaa saddex iyo konton waxaana qoran sida tan idinkan madaxa adag oo aan qalbiga iyo dhegaha laga gudinow weligiinba ruuxa quduuska ah waad hor joogsataan sidii awowayaashin yeeli jireen oo kale ayaad idinna yeeshaan bal nebiyada keebaan awowayaashiin silcin xataa iyagu waxay dileen kuwii hore u sheegay imaatinka kan xaqa ah kan idinku aad haatan gacan geliseen oo disheen waxaad sharciga u hesheen sidii wax malaa'igaha ay hagaajiyeen laakiinse ma aydnaan xajin qidcadaas ka midka ah faalladii daba socotay tafsiirka ayaannu ku dhammaynaynaa cutubkan tobanaad waxaanan idiin bilaabaynaa dhegaystayaal cutubka kow iyo tobanaad ee isla kitaabka axdiga cusub warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka rooma waxaana haddaba cutubkani uu ka kooban yahay mawduucyo dhowr ah waxaana ka mid ah kuwii ka hadhay israa'iil oo badbaado helaya kuwii ka hadhay qaar oo indhala asbaabtii looga tegay ama dhinac laysaga mariyey qaranka reer banu israa'iil soo celinta qaranka israa'iil iyo asbaabta loo soo celinayo qarankan reer banu israa'iil markaana waxaannu arki doonnaa intaa aynu ku jirno mawduucyadaasi ilaah oo mustaqbal wacan u haya reer banu israa'iil cutubka sagaalaad ayaannu ku soo aragnay sidii ilaah uu ula macaamilooday reer banu israa'iil beryihii hore ama bawlos hortii kan toddobaadna waxaannu ku soo aragnay sidii ilaah uu ula macaamiloonayey israa'iil isla wakhtigii bawlos oo ah in kuwa israa'iil ka hadhaa ay badbaadi doonaan waxaa markaasi lagu qiyaasayaa inay haatan joogaan dunida yuhuud gaaraysa ilaa iyo shan iyo toban milyan oo qof waxaana aynu qiyaasaynaa in kuwa ka tirsan quruumaha ee soo hadhaa ee badbaadi doona ay ka yaraanayaan inta yuhuudda u badbaadi doonta waxaan kaloo aynu soo aragnay in qaranka reer banu israa'iil ay diideen masiixa iyo rumaysadka ku yimaada xaqnimada ilaah ee ku jira masiixa ee layna siiyey iminkana ilaah wuxuu diiday qarankaas laakiin ma ahan inuu weligii diidayo waxaa markaasi soo baxaya laba su'aalood waxaana tan hore ay noqonaysaa miyaa ilaah uu u diiday iyaga quruun ahaan tan labaadna waxa weeye miyaa ballamada axdigii hore ee ay iyagu lahaayeen lagu buriyey diidistii ay masiixa diideen haddaba waxaad xusuusataa in ilaah ballamo uu ku siiyey reer banu israa'iil kitaabka axdigii hore wuxuu leeyahay iyagu waa madaxda ee ma ahan kuwa gadaale ee quruumaha waxaana taas lagu sheegay kitaabka sharciga ku noqoshadiisa cutubka siddeed iyo labaatanaad aayaddiisa saddex iyo tobanaad saaxiib ballamada oo dhan ee ku qoran axdigii hore ayaa cilmiyan la kaamilayaa bawlos ayaa isaguna caddaynaya taasi haatanse aynu u leexanno maaddada ku saabsan kuwii reer banu israa'iil ka hadhay oo la badbaadinayo haddaan horay idinku sii wadno xigashada warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma ayaa waxaa habboon inaan la soo baxno baalka laba boqol laba iyo siddeetan ee axdiga cusub warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka kow iyo tobanaad aayaddiisa koowaad waxaana qoran sida tan dee waxaan leeyahay ilaah miyuu xooray dadkiisii ma suurtoodo waayo anba waxaan ahay mid reer banu israa'iil ah oo farcankii ibraahim ah oo qabiilka benyamiin ah haddaba yuu ka hadlayaa rasuul bawlos wuxuu ka hadlayaa reer banu israa'iil haddaba kuwa ka tiiraanyaysan waxaa dhici doona marka zamanku uu dhammaado ay sheegaan tan ayaan idin sheegayaa in bawlos warkiisu uu cad yahay bawlos wuxuu leeyahay isaga qudhiisa ayaa caddeen ah wuxuu kaloo leeyahay isagu waa nin israa'iil ah oo dhab ah marka ilaah kama quusan reer banu israa'iil wuxuu ka soo farcamay nebi ibraahim oo wuxuu ka mid yahay laba-iyo tobanka qabiil ee reer banu israa'iil oo waa reer benyamiin oo wuxuu ahaa nin reer banu israa'iil ah oo dhalashadiisu aan laysku haysan haddaba marka la leeyahay ma suurtoodo ayaa xaalku uu iska cad yahay oo wuxuu ula jeedaa saas ahaan mayso waa waxaan dhici karin buu leeyahay bawlos in ilaah dadkiisa uu diido waxaana loola jeedaa inaan ilaah marnaba ka tegin dadkiisa haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka kow iyo tobanaad aayadaha labo ilaa saddex waxaa qoran sida tan ilaah dadkiisii uu horay u yiqiin ma xoorin mise ma weydnaan aqoon waxa qorriinku uu ka sheegayo nebi eliyaas siduu ilaah ugu cawday isagoo reer banu israa'iil ka cabanaya oo leh rabbiyow nebiyadaadii way dileen meelahaagii allabarigana way dumiyeen oo keligay baa hadhay oo naftayday doondoonayaan bawlos wuxuu haatan tusaale u soo qaadanayaa nebi eliyaas oo ay eryanayso isbeel kadib markii uu ka laayey nebiyadeedii beenlowyada ahaa nebi eliyaas wuxuu ahaa mid keli ahaan oo ay eryanayso yisbeel kadib markii uu ka laayey nebiyadeedii beenlowyada ahaa eliyaas wuxuu ahaa mid keli ahaan isugu taagay inuu ilaah u adeego war maxay taas wanaagsan tahay in dadku ay ilaah isku taagaan had iyo jeerba oo ay ka hor yimaadaan nebiyaasha beenlowyada ah eliyaas wuxuu u tegay ilaah si uu ilaah ugu ashtakoodo oo wuxuu sheegtay in keligiis looga tegay ilaah oo wuxuu yidhi waxaan ahay kan keliya ee hadhay ilaahna wuxuu ku yidhi war keligaa ma ahid ee waxaa kula jira kuwo kale oo gaaraya ilaa iyo kumannaan haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno kitaabka axdiga cusub warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka kow iyo tobanaad aayaddiisa afaraad waxaa qoran sida tan laakiinse jawaabtii ilaah oo u timid isaga maxay leedahay waxaan naf ahaantayda ula hadhay toddoba kun oo nin oo aan bacal u jilba joogsan nebi eliyaas bilxaqiiqa wuxuu garanayay in ilaah uu ka dhex shaqaynayay toddobadaas kun haddii ay toddoba kun oo nin ayaan u jilba joogsanin bacal dabeeto waxaa jira ilaa iyo tiro intaasi la eg ama in ka badan oo dumar ah oo aan u jilba joogsanin bacal haddii aynu eegno tirsi ahaan inta aan ilaahyo qallaad raacin marka waa dad aad iyo aad u badan marka la eego inta aan bacal u jilba joogsan ee ka hadhay xumaanta ninkan la yidhaahdo aaxaab iyo naagtiisii sharka lahayd ee yisbeel haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka kow iyo tobanaad aayadda shanaad waxaa qoran sida tan sidaas oo kale wakhtigan la joogana waxaa jira kuwa hadhay oo nimco lagu doortay ilaah wuxuu mar waliba lahaa dad ka mid ah reer banu israa'iil oo isaga ka cabsada oo aan ka leexan kuwaasina waxa weeyaan kuwa haatan masiixa u yimid waana sababtaasi tan bawlos uu u leeyahay sidaan arki doonno israa'iil oo dhan ma ahan israa'iil haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno aayadda lixaad waxaa qoran sida tan laakiinse haddii nimco lagu doortay dee haddaba ma aha mar dambe xagga shuqullada haddii kalese nimcadu mar dambe nimco ma aha marka dhanka kale laga eego nimcada iyo camalka ayaa waxay u taagan yihiin laba qaynuun oo aan islahayn waa kuwa iska hor imaanaya kuwa soo haraa waxay ka kooban yihiin kuwa aan lagu badbaadin camal iyo shaqo laakiin lagu badbaadiyey nimcada ilaah haddaba danta mustaqbalka ka bilaabata maalintii bawlos uu qoray ilaa iyo maalinka maanta ah ayaa ka hadlaya kuwa aqbalaya masiixa haddaba waa sidee kuwa aan masiixa aqbalin waa hagaag waxay u muuqataa inta kale inay niyadahooda adkaysteen bal iminkana aynu eegno maaddada ku saabsan kuwa indhaha laga xidhay ee reer banu israa'iil ah haddaba waa muhiim in maanka lagu hayo in niyadahoodii la qallafiyey waayo way guuldarraysteen uma ayan guuldarraysanin in niyadahooda la adkeeyey awgeed dadkuse si qalad ah ayay u tarjunteen haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno haatan aayadda toddobaad ee cutubka kow iyo tobanaad waxaa qoran sida tan waa maxay haddaba wixii reer banu israa'iil doondoonayeen ma ay helin laakiinse kuwii la doortay waa heleen intii kalena waa la engejiyey miya haddaba kuwaasu ay ku guuldarraysteen inay masiixa u yimaadaan iyadoo ay ugu wacan tahay in indhaha laga xidhay maya waxaa dadkaas la gaarsiiyey akhbaarka wanaagsan isla sida loo muujiyey ilaah wuxuu leeyahay maalintii oo dhan waxaan gacmahayga u kala bixinayay dad caasi ah oo muran miidhan ah haddaba waxaan idinku leeyahay wakhti dheer baa ilaah uu sugayey hase yeeshee iminka waa la indha tiray waayo waxay diideen inay raacaan nuurkii ama ilayskii la siiyey haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno aayadda siddeedaad ee isla cutubka kow iyo tobanaad ee warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma waxaa qoran sida tan sida qoran ilaah wuxuu iyaga siiyey maskax xuradda iyo indho aanay waxba ku arkin iyo dhego aanay waxba ku maqlin ilaa maalintan soo haddaba arki maysid inay diideen farriintii markii qof uu diido farriinta waxaa adkaanaya in farriinta ilaah ay soo gaarto haddaan horay u sii wadno xigashada oo aannu eegno aayadda sagaalaad waxaa qoran sida tan daa'uudna wuxuu yidhi miiskoodu ha u noqdo dabin iyo wax qabsada iyaga iyo wax ay ku taranturoodaan iyo wax ka aarguta iyaga haddaba bawlos wuxuu iminka soo xiganayaa zabuurka lixdan iyo sagaalaad aayaddiisa laba iyo labaatanaad markaasoo uu lahaa miiskoodu hortooda ha ku noqdo dabin oo markay nabdoon yihiinna shirqool ha ku noqdo haddaba miisku wuxuu u taagan yahay marka ay ciidayaan ama hantida ay haystaan reer banu israa'iil waxay had iyo goorba lahaayeen ciido aan fara yareen oo ay ilaah hor imaan jireen waxaana casumaad u fidiyey ilaah hase yeeshee iyaga ilaah ma aanay casumin isla sida qabiilooyinkii karaahiyada ahaaba ay samayn jireen ciidda kormaridda ayaa tusaale inoo ah waxaana ay la ahayd inay ciidayaan iyagoo welibana aan lahayn kalsooni waxaanay taasu keentay inay la mid noqdaan ciidahooda kuwa qabiilooyinka karaahiyada ah oo kale waxaa haddaba qalday garaadkooda aadinnimo markaasay taas u keentay inay xagga ruuxa ka qaldamaan waxay ku kalsoonaadeen waxyaabaha ay cunayaan iyagoo aan lahayn kalsooni buuxda oo ay ilaah ku qabaan saaxib taasi waa xaaladda dhabta ah ee haatan ka taagan meelo badan oo dadkuna ay leeyihiin waxaannu caabudaynaa ama aan u salaadaynaa ilaah waayo marar badan baa laynoogu sheegayaa qorniinka inaan ilaah laba qalbi loogu adeegin marka haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka kow iyo tobanaad aayaddiisa tobanaad waxaa qoran sida tan indhahoodu ha madoobaadeen si aanay waxba u arkin dhabarkoodana foorari weligiis ilaah wuxuu haatan nuur siinayaa dadka si dadka ay wax u arkaan laakiin dadku waa kuwo indhala oo aan waxba arkaynin iftiinka ayaa wuxuu muujinayaa indhala'aanta ka jirta dunida waxaan la yaabaa in dad badani oo xikmad leh aanay u muuqan inay garanayaan kitaabka baibalka waxa uu yahayba kuwo ayaa ku leh waa la nasahay markaasaan is idhaahdaa bal sidee baa loo nasahay iminka aynu eegno maaddada ah asbaabta reer banu israa'iil goonni loogu soocay marka ay sidan tahay qaranka reer banu israa'iil ayaa loo soocay badbaadada quruumaha bawlos wuxuu kaga hadlayaa arrinkaasi aayadda kow iyo tobanaad ee isla cutubkan kow iyo tobanaad oo leh haddaba waxaan leeyahay miyay turanturoodeen inay dhacaan maya ma surtoodo laakiin dhicitaankoodii aawadiis ayaa badbaadintu ay ugu timid qurumaha kale inay ka hinaasaan markaan eegno aayadda ayaa waxa uu leeyahay bawlos waxaan idinku leeyahay ma waxay u taranturoonayaan inay dhacaan sidaas ma aha laakiin waxa weeye tallaabada qaldan ee ay qaadayaan markaasaa badbaadaduna ay u timid quruumaha si markaas taasi looga hinaasiyo reer banu israa'iil haddaba iminka halkan ayuu bawlos wuxuu ka furayaa dacwad isla sidii uu aayaddii koowaadba inoogu sheegayo waxaana uu yidhi ilaah miyuu xooray dadkiisii haatanna su'aal kale ayuu isweydiinayaa oo uu leeyahay miyay turanturoodeen inay dhacaan markaasuu si xoog leh u leeyahay maya haddaba dhicitaankoodii ayaa albaab u furay quruumaha si ay ku badbaadaan yuhuuddu waxay arkayaan in quruumuhu ay badbaadeen oo ay helayaan barakada ilaah taasoo yuhuudda la ahayd inay iyaga un leeyihiin haddaba waxaa ka yaabinaya inaan innaga oo dhaniba doonayno inaan qaadanno wax qaranka reer banu israa'iil lahaa waxaan soo arkay dhulal badan oo dadka yagu deggan yihiin laakiin lama hayo ballan ka wanaagsan kan aynu ku haysanno baibalka oo wax loo dhigaana ma jiraan taasina waa qasab inay ka yaabinayso reer banu israa'iil markii ay arkaan sida quruumuhu ay u xiisaynayaan inay qaataan wax iyagu ay lahaayeen yo masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udbanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareyow masiixow salug la halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin